waa hagaag dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubinta siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam balse aynu ka horumarinno bishaaro aan u wadno ubadka akhyaarta ah ee ku xihan barnaamijka tarbiyada carruurta sidaba barnaamijka qodobadiisa aad ku maqasheen waxaan waalidiin iyo ubadba ogeysiineynaa in la soo celiyey khadkii teleefoonka iyo doorkii ay carruurta ku lahaayeen ka qayb qaadashada barnaamijka cabdiraxmaan beder oo qeybta khadka teleefoonka daadihin doona ayaan soo dhoweynayaa haye cabdiraxmaan bal inoo sheeg su-aalaha toddobaadka soo aadan ee ay tahay in ay carruurta kasoo jawaabaan iyo goorta lagu soo wici kara iyo lambarka lagaala soo xiriiri karaa soo dhowow waad mahadsan tahay muxsin xasan caruurta ku xidhan barnaamijka tarbiyada waxaan toddobaadkan usoo gudbin doonaa su-aal toosa iyo halxiraale su-aasha haddaan ku hormarno waxay leedahay caruuray waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka sool haddii aan mar kale ku celiyo su-aasha waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka sool intaas kadib waxaan u gudbaynaa halxiraalaha waxayna u dhacaysaa sida tan caruuray dhakhtar qaliinka qaabilsan iyo wiil yar oo aabbo u ahaa ayaa gaadhi shil ku wada galay ninkii dhakhtarkaha islamarkiiba wuu dhintay wiilkiisii yaraa isagoo dhaawac garaab ah ayaa loola cararay isbitaalka markii isbitaalka la keenay wiilka waxaa la ogaaday inuu u baahan yahay qaliin deg deg ah balse qofkii qaliinka ku fulin lahaa ayaa diiday wuxuuna yidhi wiilkan aniga qaliin kuma samayn karo sababtuu ah waa wiilkayga oo aniga ayaa dhalay haddaba sidaan soo sheegnay wiilka yar gaadhiga waxaa la saarnaa aabbihiisa wuuna geeriyooday haddana markii uu wiilkan isbitaalka la keenay qofkii qaliinka ku sameyn lahaa wuxuu yidhi anigaa dhalay wiilka yar qaliinna kuma samayn karo caruuray sidee ku dhacday arrintan yaabka badan yuuna yahay qofka sheeganaya inuu wiilka dhalay haddii aan mar kale ku celiyo halxiraalaha wuxuu u dhacayaa sida tan dhakhtar qaliinka qaabilsan iyo wiil yarow waaba u ahaa ayaa gaadhi shil ku wada galay ninkii dhakhtarka ahaa islamarkiiba wuu dhintay wiilkiisii yaraa isagoo dhaawac garaab ah ayaa loola cararay isbitaalka markii isbitaalka la keenay wiilka waxaa la ogaaday inuu u baahan yahay qaliin deg deg ah balse qofkii qaliinka ku fulin lahaa ayaa diiday wuxuuna yidhi wiilka aniga qaliin kuma samayn karo sababtoo ah waa wiilkayga oo aniga ayaa dhalay haddaba sidaan soo sheegnay wiilka yar gaadhiga waxaa la saarnaa aabbihiisa wuuna geeriyooday haddana markii wiilkan isbitaalka la keenay qofkii qaliinka ku sameyn lahaa wuxuu yidhi anigaa dhalay wiilka yar oo qaliin kuma samayn karo caruuray sidee ku dhacday arrintan yaabka badan yuuna yahay qofka sheeganaya inuu wiilka dhalay halxiraalahan iyo su-aashii ka horeysayba waxaad noogu soo hagaajin kartaan barnaamijka tarbiyada carruurta idinkoo nagala soo xiriiraya qadka telefoonka maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay tahay afarta iyo bar ama toban saac iyo bar galabnimo telefoon nambarkaad naga soo wacaysaana waa eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale telefoon nambarkaad naga soo wacaysaan waa eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix mar saddexaad aan ku celiyo telefoon nambarkaad naga soo wacaysaan waa eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix waxaana idin rajeynaya inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka soo socda inshaa allah